gobolka ontario ee dalka kanada waxa ay dood ka taagan tahay xeer ku saabsan arrimaha guryaha kaas oo ay ku kala aragti duwan yihiin madaxda magaalooyinka iyo dowladda gobolka magaalooyinka gobolka ontario gaar ahaan toronto oo ay degan yihiin soomaali badan ayaa ka mid a meelaha ay ka jirto dhibaatooyinka xagga guryaha waa kan wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji oo warbixintan noo soo diray
xeerka saddex iyo labaatan ama bill twenty three ayay meel mariyay baarlamaanka gobolka ontario laakiin dhaqangelintiisa waxaa ka harsan ansixinta madaxa guud ee gobolka xeerkan ayaa ku saabsan sidii si dhaqso ah hal dhibic shan milyan oo guri looga dhisi lahaa gobolkan ontario tobanka sane ee soo socota dowladda ayaa ujeedka ku sheegtay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka guryaha ee ka jirta gobolka laakiin madaxda magaalooyinka gobolka ontario ayaa durba cabasho ka keenay xeerkan ururka ay ku midaysan yihiin magaalooyinka gobolkan ontario ayaa sheegay in hadduu dhaqan galo xeerkan ay lumin doonaan ilaa shan bilyan oo doolar islamarkaana uu horseedi doono inuu sare u kaco cashuurta guryaha ama la jaro adeegyo badan waxay intaasi ku dareen in xeerkan uusan damaanad qaadaynin helista guryo raqiisa oo ay degaan dadka gobolka duqa magaalada mississaga boni cromby ayaa arbacadii shalay sheegtay in dadka deegaanku ay arki doonaan lacag kordhin dhanka cashuurta guryaha ah waxay sidoo kale tiri maray warbaahinta la hadlaysay bil saddex iyo labaatan ama xeerka guryo dhisidda degdega ah wuxuu saameynayaa jeebkiina canshuurta guryaha waxay sare u kici doonta ayay tiri shan ilaa toban boqolkiiba ama saddex boqol ilaa lix boqol sanadkii duqa magaaladan toronto john tory ayaa laftiisa u riyaaqsaneen xeerkan walow warfidyaanada uu arbacadii u sheegay inuu wadahadal la geliyo dowladda gobolka xeerkan saddex iyo labaatan waxyaabaha khubarada ay ku sheegeen inuu ku xun yahay waxaa ka mid ah inuu u ogolaanayo horumariyaasha guryaha inay dumin karaan deegaanada qiimaha jaban lagu degan yahay ee magaalooyinka si loo dhiso kuwa cusub kuwaasoo sida ay sheegeen ka qaalisanaanaya kuwa la dumiyey laakiin dowladda gobolku waxay tilmaantay in maadaama xilli adag oo dhanka guryaha lagu jiro ay muhiim tahay helista guryo faa'iido u leh bulshada ayna awoodaan inay degaan ontario waxaa degan soomaalida ugu badan ee kanada waxayna ka mid yihiin dadka aalaba ka sheegta guryaha oo qaaliya runtii waddankaana waxaan deganahay soddon iyo shan sano ayaan deganahay marka weligay aan lahayn anoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaaliya aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah guryuhu waxaa loogu dag ilaa kun kun iyo boqol inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya laba kun oo doolar marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna inkamkeena oo iska yaraa marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha sida aanu weli ognahay jaaliyaddeena soomaaliyeed ee reer toronto waxay u badan yihiin dad xamaali oo daqliga soo gala aase qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saamaysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan ama qoysaska markaas cusub oo isguursaday laakiin qofka shaksigaah oo singalkaa qof kaleoo singalahuu la ciriirsadaayo taasu dhib aad u badan ma ay ahaa inadoo dhib jirta ay tahay dhisidda iyo helista guryo cusub oo raqiisa waxay noqon doontaa mid faa'iido ugu jirta dadka degan gobolkan ontario oo soomaalidu ay ka mid yihiin balse waxay su-aalo badan ka imaanayaan in xeerkan durba shakiga la geliyey uu noqon doono mid wax ka qabta dhibaatooyinka dhanka guryaha xuseen nur xaaji v o a toronto